إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka doornimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal dad badan ay ku dhinteen ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud maamulka iskuul ku yaalla magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dhibano uu yahay dowladda federaalka ah xarakadda shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay soo saartay bayaan ku socda dowladda cusub ee kenya dagaallo iyo qaraxyo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay gobollada banaadir iyo shabeellaha hoose askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku toogtay nin darawalka ahaa gaari xamuul ah munaasabad dowlo loogu soo xoreeyey haweenka wax ku barta mid ka mid a maraakiista ku yaalla degmada kurtunwaarey sidoo kalena hadiyado ay ku bixinayeen dumarku ayaa waxay ka dhacday gudaha degmadaas warka dibaddana ku dhowaad boqol ruux ayaa dhimashada dhaawac waxay ku noqdeen dagaallo ka dhacay dalka liibiya intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dagaal dad badan ay ku dhinteen ayaa waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galguduud dagaalka ayaa u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed waxaanuu soo bilowday shalay labada dhinac ayaa waxaa la sheegay in dhimashadooda ugu yaraantii ay shan iyo toban gaarayso halka dhaawacuna labaatan uu gaarayo waxaana suuragala khasaaruhu inuu intaa ka badan yahay labada dhinac ayaa la xaqiijiyey in mid weliba uu kan kale uu hub aruursanayo maamulka galmudug oo deegaanka dagaalku ka dhacay sheegta inuu asigu ka taliyo ayaa waxa uu ku guuldareystay in markii hore uu dagaalada uu cag dhigo inkasta oo goor dambe uu sheegay in ciidamo uu kala dhex dhigay dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka labagalle oo hoos taga degmada caabudwaaq horey deegaano ka tirsan gobolka galgaduud waxa uga dhacay dagaallo u dhexeeyey qabaa'ilada gobolka wadadega qaarkood maamulka galmudug ayaa ah mid daciif ah iyadoo geesta kalena ay u dheertahay in xubnaha asiga ka tirsanba ay marka dagaalada qabaa'ilku ay dhacaan ay geestooda colaadda ka hurinayaan maamulka iskuul ku yaalla magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dhibano uu yahay dowladda federaalka ah mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya maamulaha iskuul ku yaala degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda federaalku ka gashay dembi halis gelin kara noloshiisa wuxuu maamule ka yahay iskuulka albustaan oo daris la ah saldhigga yaaqshid ee gobolka banaadir wuxuuna sheegay in taliyaasha ammaanka muqdisho ee dowladda federaalka uu marka koowaad kala kulmay eed ah in gaarigiisu uu qarax sido in gaariga aan wato oo ciyaalka aan ku qaato shaksiga ah inuu ku eedaysan yahay inuu waxyaabaha qarxa uu sido gaarigaasi intaas ka bacdi abukaataha markaan iskaashanay iyo c a d da iyo saldhigga yakshiid waxaa isku waafaqnay inaan tagno saldhigga yakshiid ka bacdina saldhigga aan tagnay taliyaha saldhigga waxaa loo yeeray iclaamihii ay qusays ciddii ay qusaysay baaritaana la sameeyey gaariga sawiraa laga qaaday saldhigga hortiisa laba jeer weliba waa la baaray gaarigaan waxay dheen waa kuu fasaxan yahay waana khalad ismana la gaarigaasa gaarigaan dhaafintan waa lagaa saara fasaxa tahay intaasi kadib wuxuu sheegay in loo geystay dhibaato ah in dowladdu ay warbaahinta internetka ku shaaciso sawirka gaarigiisa oo la agdhigay walxo baco ku duuduuban oo dadka loogu sheegayo inay gaariga saarnaayeen lana soo qabtay jimcihii ku soo agtay maalkaas arbacayad jimcadii ilaahay wuxuu qadara haddana inaan baraha bulshada ku aragno gaarigayni oo la soo agdhigay waxyaabaha qarxo la leeyahay gaarigaana soo qabannay waxyaabaha qarxa sido taas ayaa marka waxaan ka nahay dacwo ayaan ka ahay marka waxaan doonayaa inaan cadaalad helo arrintaasna dadkii dhibaatadaas wado lasoo qabo wixii ka dambeeyey weerarkii hotel xayaat laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ayaa isku dayay inay sameeyaan warar dicaayad ah oo ay ku muujinayaan inay wax fashilinayaan si ay u qariyaan ceebta iyo fadeexadda ka soo gaartay weerarkii hotelka xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay soo saartay bayaan ku socda dowladda cusub ee kenya oo ay ciidamadooda qayb ka yihiin shisheeyaha soomaaliya duulaan ku jooga maxamed amiin ayaa warkan inoo haya maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war saxaafadeed ku qornaa luqadda ingiliishka kaas oo lagu sheegay in dowladda kenya ay haysato fursad kale oo u suuragelin karta in ay dib u eegis ku sameyso siyaasadooda arrimaha dibadda gaar ahaan duulaanka militari ee gardarada ah ee ay kusoo qaadeen wadanka soomaaliya waxaana loo sheegay in haddii ay lumiyaan fursaddan ay ciqaabtooda noqon doonto mid ka adag intii hore doorasho si adag loogu loolamay oo wadanka ka dhacday kadib kenya waxay maanta taagan tahay dariiq kala beer ah xilli kenyaatigu ay isku diyaarinayaan inay xafiiska keensadaan madaxweynaha cusub waxay mar kale haystaan fursad ay ku muraajacayn karaan go-aanadooda siyaasadda arrimaha dibadda iyo raadadka ka dhalanaya go-aanadaas oo ugu horeeya duulaanka sharci darrada ah ee ay kusoo qaadeen soomaaliya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida lagu sheegay war-saxaafadeedka musharaxiintii u tartamayay xilka madaxtinimada waddanka muddadii lagu guda jiray ololaha doorashada uma soo bandhigin dadweynaha qorshayaasha ugu aadan amniga faraha kasii baxaya ee dalka kenya iyo duulaanka sii dabadheeraaday ee ay ciidamadeeda ku joogaan soomaaliya taasina ay ka tarjumayso in weli ay kusii adkaysanayaan waddada dagaalka si ay u meelmariyaan danaha madaxdooda iyo reer galbeedka iyagoona halis gelinaya nolosha muwaadiniintooda mudnaanta ugu horeysana siinaya masaalixda reer galbeedka ee ay xaqiijinayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa hadalkeeda ku tiri muddo koob iyo toban sano ah ayaa laga joogaa markii ay kenya duulaan kusoo qaaday soomaaliya ilaa iyo maantana kenya kuma guuleysan wax un ka mid ah ahdaaftii aas-aasiga ahayd ee duulaankeeda ciidamada militariga kenyana waxa ay ku go-doonsan yihiin saldhigyadooda kamana soo baxaan godadka ay kaga gabadaan xabadda mujaahidiinta mana awoodaan inay qaadaan weeraro ka dhan ah mujaahidiinta halka dhanka kale mujaahidiinta ay sii laba jibaareen weeraradooda aargoosiga ah ee ka dhacaya gudaha dalka kenya ayna fuliyeen boqolaal weerar oo abaabulan oo lagu beegsaday ciidamada kenya iyo xarumahooda war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in markii dowladda kenya ay ku guuldareysatay sugidda amniga waddanka inay xukuumaddu maciin biday inay afka qabato warbaahinta si xaqiiqooyinka argagaxa leh ee laga soo gudbinayo dagaalada looga qariyo dadka kenyaatiga ah loogana hortago inay dadku isweydiiyaan su-aalaha xasaasiga ah ee ku saabsan duulaanka soomaaliya waxaana sidoo kale dowladda kenya ay diiday in ay qirato tirada askarta looga dilay soomaaliya kuwaas oo ilaa iyo maanta aan la garanaynin tiradooda lana ogeen waxaa intaasi dheer in askartii u dhimatay difaaca dalkooda sida la sheegay lagu aasay xawaalo aan la garanaynin halka maxaabiista lagu qabtay dagaaladana meel cidlo looga dhaqaaqay war-saxaafadeedka kasoo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda kenya ay sii laba jibaartay cadaadiska ka dhanka ah dhallinyarada muslimiinta iyadoona kula kacaysa afduub iyo daliil sharci darro ah iyadoo ku hoos gabanaysa la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada waxayna xarakadu baaq muhiim ah u jeedisay dhallinyarada muslimiinta intaasi kadib war-saxaafadeedka ayaa lagu wajahay muslimiinta kenya waxaana lagu yidhi waxaan muslimiinta kenya ku boorinaynaa inay difaacdaan dhibaatada ay dowladda kenya ku hayso iyaga iyo qoysaskooda aamusnaantiinana waxa ay sii xoojinaysaa in uu sii socdo dulmiga lagu hayo walaalahaaga muslimiinta kenya iyo soomaaliyana waa inay yeeshaan istaraatiijiyad wada shaqeyn oo ka dhan ah gaalada ayna soo ajiibaan baaqa allah ee ah inaan la dagaalanno gaalada war-saxaafadeedka ayaa gebagabadii fariimo muhiim ah u jeediyey dowladda kenya iyo shacabkeeda waxaana lagu yidhi dhowr jeer ayaan idinkaga dignay in duulaanka sharci darrada ah ee aad kusoo qaadeen soomaaliya iyo siyaasadda dulmiga ku dhisan ee dowladdiina ay yeelan doonto cawaaqib halis badan iminka waxaan idiin sheegaynaa inta ay dowladdiina waddo duulaanka ka dhanka ah dhulkeenna siina joogteynayso dulmiga ka dhanka ah walaalaheena muslimiinta ah way sii socon doonaan weerarada ka dhacaya gudaha dalkiina ogaadana inaan gardaradiina ka dafcin doono dhulkeenna iyo dadkeenna waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa fulinta weerarada ka dhanka ah magaalooyinka intaba xukuumaddiina ay haysato dhulalka muslimiinta mujaahidiinta al-shabaab ayaa gunaanadka war-saxaafadeedka ku jirtay fariinta ugu culus waxaana ay yidhaahdeen haddii dowladda cusub ee la doortay ay kusii adkaysato dariiqa dagaalka iyo sii socoshada duulaanka gardarrada ah ee soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ma beegsan doonto oo keliya ciidamada kusoo duulay waddanka balse ay weeraro ka fulin doonto xudunta iyo xarumaha waaweyn ee kenya allah idinkii inta saliibiyiinta kenya laga ceerinayo dhulalka muslimiinta ee ay kusoo duuleen shareecada allahna laga hergelinayo diinta oo idilna ay ka noqonayso mid allah oo keliya u sugan ayaa lagu yidhi gunaanadka war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kenya ayaa soomaaliya kusoo duushay sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii bishii oktoobar waxaana ciidamadeedu ay haystaan caasimadii saddexaad ee soomaaliya oo ah magaalada kismaayo duulaankoodii kadibna waxa ay la kulmeen weeraro culus oo ku qabsaday soomaaliya iyo gudaha dalkooda waxaana ugu caansanaa macrakadii ceelcadda iyo weerarkii westgate moll dagaallo iyo qaraxyo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka ayaa ka kala dhacay gobollada banaadir iyo shabeellaha hoose cabdisamaan cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay halkaas ka fuliyeen weerar ka dhan askarta dowladda federaalka banaadir gaar ahaan fariisin ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen degmada hodan ayaa waxaa qarax lagula beegsaday askarta dowladda federaalka sidoo kale duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kadib markii halkaas ay qarax kula beegsadeen mujaahidiinta mujaahidiinta ayaa waxay maalintii shalay weerar kamiinah u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo kasoo baxay magaalada kuwaasoo ugu dambeyntii ku qasbanaaday inay dib ugu noqdaan magaaladii ay kasoo baxeen
askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho waxa uu ku toogtay nin darawal ka ahaa gaari xamuul ah sida warkan uu ku eegayo sakriyo cumar gaadiidleydan oo isugu jira noocyada kala duwan ee gaadiidka ka howlgala magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujinayo dilal joogto ah oo ay ku hayaan askarta dowladda federaalka iyadoo maalintii shalay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka uu toogtay mid ka mid ah gaadiidleyda xamuulka ee ka shaqaysa dekadda magaalada muqdisho qaar ka mid ah gaadiidleydan oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa ay ka warbixinayaan dhibaatooyinka ay ku hayaan askarta dowladda federaalka
mas-uuliyaddooda qaaday oo ciidamadan xukuma oo saacad walba ay jidka noo taagan yihiin annagoo ah gaadiidley ha ahaato mooto ha ahaato caasi ha ahaato iskarogo ha ahaato kuwa xamuulkoo dekaddaa ka shaqeeya ha ahaato mid safar ha ahaato booyad waa mid caam ah oo bulshada dhammaan ka siman tahay waa ninkii saddexaad oo fintuuna iyo iyo dekadda dhexdoo lagu dili waayo laba dollar keliya loo dilay buuggaaga keena layidhi buuggay waa ii canshuurinya buug ma rabee lacag keena layidhi wax la xisaabtan maayo male ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa ay caadi ka dhigteen dilalka dadka shacabka ah aan waxba galabsan iyadoo maalin weliba laga soo tabinayo gobolka banaadir qof shacab ah oo ay toogteen askarta dowladda federaalka waxaana arrintan ay noqotay mid walwal iyo walaac joogto ku abuurtay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho munaasabad dowro loogu soo xereeyey haweenka waxaa ka barta mid ka mid a maraakiista ku yaalla degmada kurtunwaarey ee shabeellaha hoose sidoo kalena hadiyado ay haweenku ku bixinayeen ayaa ka dhacday gudaha degmadaas maxamed daahir calisow ayaa warkan faahfaahinaya munaasabad dowro loogu soo xiraya haweenka wax ka barta mid ka mid ah maraakista ku yaala degmada kuntuwaarey ayaa ka dhacday gudaha degmadaasi haweenka ayaa dowrada ku qaatay duruus kala duwan iyadoo munaasabadda ay ka soo qayb galeen culumaa udiin waxgarad odayaal dhaqan iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose muddada munaasabaddu ay soctay ayaa haweenka ku dhaqan degmada kurtuwaarey waxa ay bixiyeen hadiyado kala duwan oo ay ugu tala galeen mujaahidiinta ka dagaalamaya furuumaha qaar ka mid ah nabadoonada kurtuwaarey ee ka soo qayb galay munaasabadda oo kelimaad la siiyey ayaa si diran u soo dhoweeyey hadiyadahan iyagoo bogaadiyay haweenka ragga baa wax taakulayn jira maanta haweenkiia taakulaha galay ilaahay idankiisa annagana waa ugu hambalnayeyni odayaalkoodii iyo raggoodii iyo wiilashoodii ana diinta nin kasta waa u baahantah nin kastaba boosaa ugu banaan gaalada annaga dhulka nalo ma leh ilaahay waa kuuraha deyni kama qabno waddankaynu waa waddanka lagu dagaalamayo waxaa loo dagaalamaana cirdigayna iyo diintayna lagu dheera waay ilaahay loogu mahadiyaa ka dhacay nimcaa ka dhacday walaayada ama mushaahidiinta oo hil yahooba laisla garab taagay baa ka dhacday awal ragga waxoogaa hambaliyeyn jiray ama taageero bixin jiray maanta ilaahay mahadi ha ka gaadhee gabdhihii ayaa waxay ku deeqeen wax maaragtay ilaahay loogu mahadnaqo iyagana miisaankooda allah ugu qabo hanti keenay nimco ilaahay wax ilaahay loogu mahadnaqo gabdhihii baa ku deeqay maanta intaasi kadib qaar ka mid ah haweenka ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen hadiyadaha ay bixiyeen ay ugu talagaleen mujaahidiinta al-shabaab maasha allah meesha aan joogo waxaweyaan degmada kuntuwaarey markiska umu cadiya waxa aan bixinay waxaweyaan boqol iyo siddeetan iyo laba caag iyo konton iyo shan shay oo go-yaal ah waxyaalahaasaan bixinay waxaan ugu talaan galnay mujaahidiinta habeen iyo maalin la shahaadaysaa kufaarta iyo gaalada magaceedu waa umu cabdiraxmaan ee waxaan kamid ahay gabdhaha dhigta markiiska umu cadiya degmada kurtuwaarey maanta xaflada waxaa u fadhinaa mujaahidiinta aan ku taageeraynay aan qalab ah ugu talagalnay maxaan ku dhahayay sida aadaga go-yaasha maxaan ku dhahay cimaamadaha macawisyaha oo kaleeto si kastaba ha ahaatee dhowaan ayay ahayd markii haweenka ku dhaqan degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ay hadiyado kala duwan ku bixiyeen jihaadka ka socda gudaha dalka hadiyadaha ay bixiyeen haweenka saakow ayaa isugu jiray lacag kaash ah oo kumanaan doolar ah cunooyin ay iyagu farsameeyeen dhar ay ka mid yihiin jaakado iyo waxyaabo kale halka dhegeystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ku dhawaad boqol ruux ayaa dhimashay dhaawac waxay ku noqdeen dagaallo ka dhacay dalka liibiya dagaallo xooggan oo la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaallo xooggan oo la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sida kan fudud iyo kan culus muddo saddex maalin ahna ka socday caasimadda dalka libiya ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda kumeelgaarka ah ee libiya ayaa waxay ku dhawaaqday in iska horimaadyo tan iyo jimcihii ka socday magaalada tripoli ay dhimasho iyo dhaawaca ku noqdeen ku dhowaad boqol ruux oo isugu jira dad shacaba iyo dhinacyadii dirirtu ay u dhexaysay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda dalkaas waxaa lagu sheegay in ugu yaraantii laba iyo toban ruux ay dhinteen halka siddeetan iyo toddoba kalena ay dhaawacmeen kuwa oo qaarkood ay qabaan dhaawacyo daran dagaalada khasaaraha geystay ee u dhexeeya ciidamo dagaaladan khasaaraha geystay waxay u dhexeeyaan ciidamo taageersan xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare cabdixamiid dabiiba iyo maleeshiyaadka amar qaata sarkaal lagu magacaabo haytam tajuuti ka oo ka soo horjeeda siyaasadda xukuumadda ka dhisan liibiya wararku waxay sheegayaan in maanta xaalad deganaanshiyo laga dareemayo magaalada tripoli walow dhinacyadii iska soo horjeeday weli ay isku hor fadhiyaan aagagii lagu dagaalamay warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta